dekeda magaalada kismaayo ayaa la dhisay sanadii waxaana dhisay kambani laga leeyahay dalka maraykanka waxaana ay la dhaqaale u tahay deegaanada jubbaland iyo qaybo badan oo ka mid a gobolada dalka iyadoona dekeda ay u shaqo tagaan afar kun iyo laba boqol oo qof oo isugu jira xamaali darwallo iyo kuwo kale xilligan waxaa la dejinayaa dooni ka timid imaaraadka carabta taasoo sida shixnada ganacsi waxaana halkaasi aan kula kulmay maxamed siciid baarba oo ka mid ah garbaratada dekeda magaalada kismaayo waxaana uu ka mid ahaa dadkii shaqada ka bilaabay dekeda tan iyo markii la dhisay dekeda isagoona ka mid ahaa dadkii wax ka dhisay dekeda dekedan waxaan talyaaniga aan joogi jiray meesha talyaaniga fiina inta fiina soomaaliya laga gaaro bandiirna soomaaliya laga helo aan jooga meesha markii la dhisay waa badiilkan haysta markaas waa shaqaynay caruur waxaan leeyahay adaga qarnin way alxamdulillah meeshan waxaan marka mar sokoran digidna sokoran digidna mar waxaan dejinaa asanba sokorta iyo waxaas iyo alxamdulillah dejina alaawada yar aan degdegina aan dejina cabdi jaamac maxamed waxa uu ka mid yahay ganacsatada ugu waaweyn magaalada kismaayo islamar ahaantaana maraakiib uu mas-uul ka yahay oo sida shixnada ganacsi ay ku soo xirtaan dekeda kismaayo waxaana uu dhankiisa ka warbixinayaa sida ay u wada shaqeeyaan maamulka dekeda iyo ganacsatada annagu haddaan nahay ganacsada kismaayo kismaayo waxaan kala degnaa raashimada kala duwan sida bariiska sonkorta saliidda alaabaha bagaashka ah aada iyo aad bay dekeda u shaqaysaa shaqadeena si fahamsami bay u socotaa badeecadu maadaama covid nteen aan hadda ku jirno xilli badanna aan soo marnay dhibaato waan kala kulannay oo alaabtii konteynaradka noo imaan jireen muddo laba bilood saddex bilood waa naga kala go-een laakiin hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin baryahan waxbaa noo furmay hadda shaqada waa noo socotaa dekedaha magaalada kismaayo iyo dekedaha kale faraq baa u dhexeeyo dekeda kismaayo maadaama canshuurteedu iyo canshuurta magaalada muqdisho aad bay u dhexeeyaan nus dolar baa u dhexeyso anaga hal dolar iyo hal senti baadna laga canshuuraa canshuurta xaggeeto aad bay u kala duwan yihiin dekeda ayaa markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya waxaa laga dhoofinayaa liinta xoolaha nool iyo sisinta taa oo loo dhoofinayo waddamada khaliijka sida uu inoo sheegay maarayaha dekeda magaalada kismaayo axmed xaaji aadan oo sharaxaya sida ay dekeda u shaqayso iyo waxyaabaha ay dhoofiyaan tusaale ahaan markabka markuu yimaado waxaan leenahay tiam oo la yidhaahdo practical team oo markabka utegaya waxaa ka mid ah kastankii waxaa ka mid ah caafimaadkii waxaa ka mid ah boort harbord masterkii waxaa ka mid ah customiskii waxaa ka mid ah operationkii waxaa ka mid ah immigrationkii nin walba hay-addii wixii ka qusayso ka soo qaadanaya qaabkaas horta shaqadu isugu xiran tahay oo jointin u tahay aduu bishii ilaa lix markab afar markab ayaa noo timaada hal container hadduu naga yaalo adduunka cirifkiisa ugu dambeeya waana loo keenaya maraakiibta kale ee dabafurka la dhaho meelo badan bay nooga yimaadaan sida khaliijka sida hindiya sida kuwa sokorta ka keeno latin america sidaasay horta ku yimaadaan doomuhuna waa noo yimaadaan waxbaa ka dhoofa waxaan dhoofinaa xoolaha nool waxaan dhoofinaa liinta waxaan dhoofinaa sisinta waa horta dekedan waxay xoolaha kala soo dega soomaaliya oo dhan kana dhoofsada khaasatan dadka reer jubbaland intay badi kala soo degaan sidaa waxay hadda badeecadda naga baxdo kale waxay gaartaa gobolka gedo jubbada dhexe baya bacool dad badanoo hadda hiiraan intay kala degaan baabuurta taasoo sababtay canshuurta annaga waxaan nahay cirifka soomaaliya dekedii ugu dambeysay dekedaha kale waan ka jebinaa badeecada sina loogu soo xirmo ay noogu yimaadaan customis badan burbur xoogan ayaa ka muuqanaya dekeda waxaana marnaba aysan helin dekeda magaalada kismaayo dayactir lagu sameeyey marka laga reebo maraakiib xiliyadii dowladdii dhexe ku dhex burburay dekeda gudaheeda oo laga soo saaray sida uu v o a u sheegay axmed xaaji maareeyaha dekeda magaalada kismaayo sidoo kale maareeyaha ayaan wax ka weydiiyey halka uu maro dakhliga dekeda magaalada kismaayo ka soo xarooda iyo sida loo maareeyo canshuurta tusaale ahaan system oo computerized way oo la wada ogyahay oo maaliyaddii wada arkayso annaga arkayno madaxtooyadii arkayso sistamkaasi ku xarootaa kuna baxda mushaariaadka ciidanko kale cid naga taakulaysa oo hadda aan garanayno ma jirto hadda markii waxaan oo kale dhacaan wadooyinka dayactirkeeda contributionada iyo dadka inta ganacsatada ku qorana annagana waxay dowladdu ay kabi kartaan kabi jirnay waa waxyaabaha public ah waxbaan ka qabana dekeda magaalada kismaayo ayaa ku xiran nolosha kumanaan dad oo soomaaliyeed kuwaas oo wax kala soo dega qaarna ay wax ka dhoofiyaan halka qaarkoodna ay u shaqo tagaan subax kasta si ay markaasi nolol maalmeedkooda u maareeyaan aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo